رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan soo gaarnay halka mualifka iyo naadimku yidhi waalcilmu asna saa'iri alacmaali wa huwa daliilu اlkhayri wاlifdaali fafarduhu cilmu sifaati اlfardi maca cilmi maa yaxtaajuhu اlmuؤddi min fardi diini اllahi fi اdawaami kالطhri wالصalaati wالصiyaami wاlbeyci lilmuxtaaji lلtabaayuci wadaahiri اlaxkaami fi الصanaa'ici wacilmu daa'in lilquluubi mufsidi كالعجو والكبر وداء الحسد وما سوى هذا من الأحكام فرض كفاية على الأنام كل مهم, كل مهم قصدوا تحصله من غير أن يعتبروا من فعله كأمر معروف ونهي المنكر وإن يظن النهي, النهي لم يؤثر أحكام شرع الله سبع تقسم الفرض والمندوب والمحرم والرابع المكروه ثم ما أبيح والسادس الباطل واختم بالصحيح فالفرض ما في فعله الثواب كذا على تاركه العقاب ومنه مفروض على الكفاية كرد تسليم من الجماعة والسنة المثاب من قد فعله ولم يعاقب امرؤ إن أهمله ومنه مسنون على الكفاية كالبدء بالسلام من جماعة أما الحرام فالثواب يحصل لتارك وآثم من يفعل وفاعل المكروه لم يعذب فلن يكف لامتثال يثب وخص ما يباح باستواء الفعل والترك على السواء لكن إذا نوى بأكله القوى لطاعة الله, لطاعة الله له ما قد نوى أما الصحيح في العبادات فما وافق شرع الله فيما حكما وفي المعاملات ما ترتبت عليه آثار بعقد ثبتت والباطل الفاسد للصحيح ضد وهو الذي بعض شروطه فقد واستثن موجودا كما لو عدم كما كواجد الماء إذا تيمما ومنه معدوم كموجود مثل كدية تورث من عن شخص قتل القوليه واستثن موجودا وحشر يا نسخ قاركود وزيد موجودا كما لو عدم lafdiga ziida bedelka wastahni laga yaabo dadka qaarkii inuu qoraya waxaynu ku jirnaa weli muqadimadii ibnilaslaan uu horodhaca uga dhigay intaanu miraha kitaabka iyo muhimmadiisa baabulfiqiga uunu gaarin waxaanan soo marnay muqadimadu inteeda badan inay qeyb usuuludiin iyo caqiidaa tahay oo soo dhammaynay qeybta kalena waa asaasiyaad fii cilmi usuuli ilfiqhi oo la xiriira masalatu lxukmi xukumka iyo aqsaamtiisa iyo aqsaamta tacriifintooda intaa u badan weeye taasuuna gelayaa mualifku marka maadaama uu kitaabku uu gogolxaar u yahay cilmiga kan waajibka iyo kaan waajibka ahayn uu beydkan ugu gogolxaarayoo horay masale uu usoo tilmaamay bay ahayd in cilmigu uu farad iyo waajib yahay isaga la-aantiina camal la sameeyey ilaah uusan aqbalaynin hadaba wuxuu yihi walcilmu cilmigu asnaa saa'iri alacmaali ay arfacu wa afdalu jamiici alacmaali acmaasha oo dhan kan ugu fadli badan ee ugu sarreeya weeye wa huwa cilmiguna daliilu lkhayri calaamadda lagu garta khayr inuu jiro iyo walifdaali fadilaad ilaahay agtiisu uu qofkan darajo ku leeyahay astaamaha lagu gartay ka mid tahay laba masalo kaga hadlay mualifku halkan raxima allahu tacaalayo mid mid wuxuu ka hadlay fadlulcilmi cilmiga fadligiisana waxay yidhaahdaan haddii erey caadi a la yidhaahdo waxaa ku fillaan lahaa inuu qof kastoon aqoonna jecel yahay in cilmi lagu tilmaamo cilmiga aqoon la-aantana qof kastoo ku sifaysan jahliguna in lagu tilmaamo jahligu necab yahay saa darteed baa fitarka iyo taariikhda basharka bini aadamka waxaay ogol yihiin ay dhammaan wada qireen hadba meeshay doon iyagu ha u qaadaane in cilmiguna fadiilo yahay jahliguna ceeb iyo naqsi yahay arrinta arrin ay wada qireen weeye nabiganana calayhi salaatu wasalaam axaadiid badan buu ku sheegay fadliga cilmiga ilaahayna nusuus badan buu kitaabkiisa qur-aankaa ku tilmaamay kitaabka qur-aanka waxaa kugu filan in cilmigii ilaahi subxaanahu wa tacaala iyo dadkiisii xambaarsanaa lagu daray markii wax la qiraya iyo xaqaa'iqda qowlka yaa la ictibaarinayaa qowlkiisa in dadka cilmiga ahaa lagu lamaaneeyey shahid allaahu annahu laa ilaaha ilaa huwa waalmalaa'ikatu wa ululcilmi qaa'iman bilqist dadka cilmiga iyo aqoonta leh waxaa marag iyo markhaati rabbi iyo rabbinimadiisi iyo xuquuqdiisa ka ah rabbibaa ka ah malaa'igtaa ka ah inta cilmigii iyo sharcigii diintiisa taqaanaa ka ah nabi aadam calayhi salaam markii rabbi abuurayay qur-aanka wuxuu inoogu sheegay in malaa'igtu waxoogay ay yidhaahdeen rabbi ow maxaad u abuuri nin dhulka dada dhulka fasaadin doona wanaxnu nusabbixu bixamdika wanuqadisu lak halkaa waxay ku yar tilmaameen iyagu ka malaa'ig ahaan maadaama ay yihiin laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruuna ay yihiin inay qoladan dhulka fasaadin doontee sifaadka duriyadiisu jahliga ka midka yahay inay ka fiican yihiin oo ka fadli badan yihiin walidaalika aadam ilaahay wuxuu kaga fadilay iyaga cilmi wacallama aadama alasmaa'a kullaha uma caradahum cala almalaa'ika faqaala ambiyuunii biasmaa'i haaulaa'i in kuntum saadiqiin haddaad ka khayr badan tihiin waxaad cilmi aqoon haysaan waxaan sheega oo soo bandhiga qaaluu subxaanaka laa cilma lanaa ilaa maa callamtana inaka anta alcaliimu alxakiim qaala yaa aadamu ambihum biasmaa'ihim taas waxaa loogu gogol xaarayay inay aqbalaan markii aadam u sujuuda la leeyahay markay ictiraafaan ay arkaan cilmiga ilaahay kaga fadilay subxaanah ilaahina subxaana wa tacaala ambiyada guud ahaan aadamaha inta kale lagaga waxaa lagaga fadilay asaas u ah waxyiga iyo cilmiga iyagaa ku soo degay aadamihiina loo soo mariyey siday allahooda u raaligelin lahaayeen waxuu ka caroonayana ay uga fogaan lahaayeen qur-aankuna waa tilmaamo qul innamaa ana basharun milukum bini aadam idinkoo kaleetaana laakiin waxaan idin dheerahay yuuxaa ilaya annamaa ilaahukum ilaahun waaxid cilmiga iyo waxyigaan xambaarsanahay baan idin dheerah laakiin uunka iyo dabeecadda iyo baahida asal ahaan aadam aan ahay oo aadamaan lamid ah darajo uluuhiya ma gaarsiiseen waxaan idin dheerahayse yuuxaa ilaya annamaa ilaahukum ilaahun waaxidun wey saa darteed bu ilah subana wa taala qur-aankiisa marba si guud ugu tilmaamay si guud buu ugu tilmaamay inay ka fadli badan yihiin dadka cilmigiisi iyo waxyigiisi iyo shariicadiisa xambaarsani dadka kale dadkaasoo waxoogay meel looga dhacana qof shaksi oo gaara lagama hadlayo laakiin cilmiga ay xambaarsan yihiin oo meel loogaga dhacana wuxuu nabigeenu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inay ilaahay rabbi oo meel loogaga dhacay ay tahay halkaasaana filayaa inay asaas u ahayd ninkii wadaadda culimmada caaya naagtu ay ka furan tahay markay culimmadu dhihi jireen markuu nabigeenu sal allau alayh waalih wasalam uu lahaa inna min ijlaaliillaahi ikraamu di shaybati almuslimi wa xaamili lqur'aani gayri algaali fiihi wala ljaafi canhu ilaahay weynayntiisa waxaa ka mid a qofka waayeelka islaamka ku ciroobay in la ixtiraamo oo la qadariyo oo sabqiga islaamka uu kaaga lahaayee intaa ku ciroobay qiimeynaya qadarin loogu yeelo qadiyaddaa loogu yeelana waa qadiyad nusuus kale ay tilmaantayoo markii lalahaa ayumu lqowma aqrahum likitaab illaahi fain kaanuu fi lqiraa'ati sawaan cilmi baa lagu kala fadilay qofka sunnada ugu yaqaana haddii ay ka siman yihiin qofka hijro ugu soo horreeyey hadday ka siman yihiin fa aqdamuhum sinnan wa fii riwaayatin silman da ahaan ninka ugu weyn intii kale haddii laga sinmo daada ictibaar iyo ixtiraam iyo qadarin bay leedahay walow waktiga dambe aada moodo wax badan in looga tuntay waxaa labeeya inuu yidhi waxaamili lqur'aani kitaabka ilaahay ninka xambaarsan oon isagu xuquuqdiisii labada dhinac midna ugu tuman in qofkaan la ixtiraamo la qadariyo waxay ka mid tahay qadarintii iyo weynaynta rabbi subxaanahu wa tacaala la qadariya la weyneeyo nabiguna calayh salatu slam meelo kaloo badan buu ku fadilo wuxuu kuugu qiimo badnaa markii uu lahaa fadlu lcaalimi cala alcaabidi ka fadlii calaa adnaakum ninka cilmiga yaqaana hadduu doona ha cibaado yaraadee fadligii uu dheer yahay ninkaan cilmi aqoone iska cibaadaysta marka la isbarbar dhigo waxay isula mid yihiin anigoo nebi maxameda calayhi salaatu wasalaam saan inta aan ka fadli badnahay ninka idinka idinku darajo hooseeya halkaa wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam sababta fadliga isagu uu ku yeeshay inay cilmigu xambaarsan yahay uu yahay dadkuna ay u kala fadli badan yihiin cilmiga xambaarsan hadba say cilmigii iyo camalkiisa u kala badiyaan ay ugu kala fadli badan yihiin walidaalika cilmigaa marka la taxsiilinayo ee la dalbayo ee la raadinayana ay majaalisteedu noqotee majaalis malaa'igtuna ay soo xaadiraan qofka dalbayana ilaahi subxaana wa tacaala ariiquu raalli ka yahay mid haya uu noqday oo malaa'igtu majaalisu dikriga iyo khayrka markay arkaan waa kuwan isugu yeerta maa jalasa qowmun fii beytin min buyuut illaahi yatluuna kitaab allahi wayatadaarasuunahu fiimaa baynahum kitaabkii waa la akrinayaa macaanidiisi iyo fiqigiisiina laysu meerinayaa ilaa xafat calayhim bihim almalaa'ika waqashiyatahum araxma wanasalat calayhim sakiina naxariis iyo deganaan baa kusoo degi naxariis baa dagooy malaa'igtaa hareerayn majaalistay malaa'igtu isugu yeerata weye mar kalena waa ka ilaah ina almalaa'ikata latadacu ajnixatahaa liaalibi اlcilmi ridan bimaa yasnacu wuxuu samaynayo ka raalli yihiin saa darteed cilmigu asnaa saa'iri اlacmaali acmaasha kan ugu fadli badan inuu yahay faradkiisuna faradka waa ka fadli badan yahay yidhaahdeen sunnadiisuna sunnada way ka fadli badan tahay sababta ay yidhahdeen wuu ugu fadli badan yahay waxay yidhaahdeen xataa caqlan iyo mantiq ahaan wax fudud oo la fahmi karo wey oo waxaad ku fahmi kartaa acmaashii inay asaxdaay cilmigay ku xidhan tahay salaaddii markay kaa asaxayso horta inaad soo barata wey oo sead u tukanaysaa qof hadda soo islaamay salaad tuka haddii la yidhahdo ma tukan kara isagoon la barin si u takbiirsan lahaa si u tahaaro qaadan lahaa si u rukuuci lahaa si u sujuudi lahaa in cibaadada iyo camalkani kaa asaxo cilmi baa sabab u ah waana masale mualifka iyo naadimkuu soo hormariyo uu kusoo yihi wakullu man bigayri cilmin yacmalu acmaaluhu marduudatun laa tuqbalu ama laa takmulu saynu usoo maray labada nuskhaba masalada labaad wuxuu yihi wa huwa cilmigu daliilu اlkhayri wاlifdaali qofka ilaahay cilmiga siiyana ilaahay subxaana wa tacaala qofkuu khayr iyo wanaag la doortay oo agtiisa fadli iyo darajo kule inuu yahay bay ka muuqataa halkaasna waa lagu gartaa walidaalika asalka dadka ahlulcilmigu inay dadka ummadda khayr badan iyo khayrkoodii ay yihiin weeye dabcan markii ay ahlulcilmigu bataan qof iyo laba ama koox iyo laba cilmigii aan ku camal falin ama waajibkiisii iyo xaqiisii aan marinin waa la heliyo ummad badan weeye laakiin marka la isku soo celceliyaayey iyagaa ugu fadli badan ummadda oo mar haddii la yidhi fadlii fadlilcaalimi cala alcaabidi ka fadli calaa adnaakum calaamatu lkhayri weeye calaamatu tawfiiqi weeye calaamadda qofkan ilaahay khayr in loo doonay lagu garta weeyo nabigu sawma dhihin sala allahu calayh alih wasalam man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofka ilaahay khayr la doono diintaa la fahansiiyay oo fiqigeedii iyo cilmigeedii ayuu xambaaraa nabigu alay sala slam wuxuu tilmaamay cilmiga dadku inayn isku mid ahayn ay ku kala daraja weyihiin ilaahayna subxaana wa tacaala waa tilmaamay yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaatin waxay dhahen lafdiga waxaa loo jamciyey darajaat hal darajo keliya maaha dadkii cilmiga la siiyey nin walba qadarka la siiyey cilmiga iyo camalkii bay darajaadkiisu kor u kacaano waa lagu kala badanayaa nabigana calayi salaam waxaa kii lahaa balliquu canii walow aaya faruba mubalagin aw caamin saamicin waxaa dhici karta qof la gaarsiiyey oo cilmiga iyo xifdiga iyo weelayntiisa ka badiya kii isaga soo gaarsiiya macallinka iyo sheekha u ahaa marna waa kii lahaa nadara allaahu imra'an samica maqaalatii fawacaaha wa addaaha kamaa samicahaa ilaahay wejigiisa allaha nuuriyo qof ereygeega iyo nusuustaydu ay soo gaartay oo intuu xambaaray dadka sii gaarsiiyey markaasuu wuxuu yidhi faruba xaamili fiqhin ilaa man huwa afqahu min nin cilmigii xambaarsan laakiin gaarsiinaya oo baraya qof isaga kaga sii xeel dheero ardaygu uu macallinkiisii dhaafayo waruba xaamili fiqhin laysa bifaqiihin nin fiqigii xambaarsanoo waxaa jira isagoo aan faqiih ahayn kutubtii waa yaqaanaa laakiin wixii hoos uguma dhaadhicinoo wax badan ma gelin tafawudka cilmigana waxyaabaha keena waxyaaba fitaroo abiici oo rabbi dadka ku kala abuuraa jiro ama fahmada ah ama ildheerarka ah ama dadaalkii rabbi ugu kala deeqa dadka aadamaha laakiin mardaamuu nabigu yihi man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiini waxaad ka garatay wahuwa daliilu lkhayri inuu qofkan khayr badan yahay calaamad lagu garta weeye saxiix ilaahay qur-aanka waa ku sheegay subxaanah nin caalima iyo qisaskooda oon diintii ku camalfalinoo lagu yidhi ishtarow biaayaati illaahi hamanan qaliila halkaana waxaad ka garan bay yidhaahdeen maadaama cilmigan uu fadli ku yeeshay xaqiisii hadduu gudan waayo laba dembi buu galay dembiga koobaadi waa dunuubtii iyo macaasida uu ku dhacay taa dadkii kale caamada ahaa buu dembi ku dhaca ula siman yahay ta labaadi cilmigii xaqiisii uu gudan waayey ee xurmadiisii iyo qadarkiisii uu sii waayeyna waa dembi labaad walidaalikuu isagu ka dembi badan yahay ninkaan aqoonine aqoon la-aani u geysay sababtoo qofkani qadarka rabbina ma yaqaano xuquuqda waajibaadka saaranna ma yaqaano xilka cilmigan iyo siyaaradiisi iyo sharafta cilmiga in la ilaaliyana isagee dee cilmigiiba ma xambaarsana kani wuxuu furay baab xun dadkii wuxuu u furay diintii waxaan khayr ahayn in loo barto in diintii la taxriifiyooo shar loo adeegsado in diintii la tashwiihiyooo dadkiiba shaki lagu beero dhib iyo balaayo badan buu beeray walidaalika cumariyo waa kan laga wariyo si ibn cabdilbar fii jaamici bayaani cilmi ufadli ay ku sheegayaan waa kay ka wariyaan mad waxaa looga baqaa ummadda jidaalu munaafiqin bilqur'aani nin qur-aankii yaqaano in qur-aanka rumaysnayn oo isagii ku doodayo laftiisii isdaba marinaya oo dadweynihii iyo ummaddii shubah ku beeraya labada tusaale ugu xun ee xayawaanaadka ah waxaa lagu matelay caamo maaha in culimo oon cilmigii ixtiraamin oon ku dhaqmin weeye mar waxaa lagu matelay dameer marna waxaa lagu matelay ay mar dameer baa lagu matelo waxaa la yidhi mathalu ladiina xumiluu tawraata uma lam yaxmiluuha kamaali ilximaari yaxmilu asfaara dameer buu la mid yahay kutub lagu raray nin cilmigii xambaaray oo bartay oon ku dhaqmin cilmiga asalka ku dhaqan baa loo bartaa adiga naftaada raasamaal ilaahay inaad kaga baqdo kadibna ummadda ku anfacdaa loo bartaa laakiin cilmigii nin xambaarsan oo waqti iyo dadaal badan ku bixiyey ku dhaqankiisiina aan yeelanini qofkaasi dameer kutub lagu raray buu la mid yahay dameerka waxaa lagu matalaa caqli darada iyo maangaabnida iyo doqonnimo baa dameerka xamaaqa yudrab bihi lmathalu fi lbalaadati bay yihahdeen caqligaabnada iyo maangaabnida iyo fikir xumada dameer baa lagu matalaa saqajaannimada iyo qashin uruursigana ay baa lagu matalaa iyo qaabdarada iyo muuqaal xumada markaasuu ilahi subxana wa taala wuxuu yidhi watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minhaa faatbacahu shayطaanu fakaana min araawi walow shinaa larafacnaahu markii laso waaa yihi famahaluhu wuxuu la mid yahay ninkaasi ka mahali kelbi ay oo kaleeta wey ayga maxaa lagu yaqaan in taxmil calayhi yalhad aw tatruku yalhad haddaad cayriso iyo haddaad daysaba waa uu neef tuurayaayoo afka waa kala hayaayoo carabkii oo caliye ka daadanaysu lalminayaa kani waxaa weeye xuquuqdii iyo waajibaadkii ka tegitaankooda xaaraantii kutumashadeeda hadduu cilmi bartay hadduunan baranin isugu mid wey sida aygii eri iyo iska dayna isugu mid ahayd oo kaleeta wey ayna waa lagu matalay dameerna waa lagu matalay waa khatarta uu leeyahay ummadda si uu fasaadin karo laakiin taas macnaheedu ma aha inuu khayrka ummaddii ka dhammaaday ama culimmadeeda uu ka dhammaaday asalka ummaddan khayr waxaa u ah culimmadeeda markay imtixaanaad iyo fiixtan iyo mixan soo maraanna waxa ilaahay cismada uga dhigee diinta ku badbaadiyey ku xifdiyaayey de waa ciddii taqaanee xambaarsan taariikhda muslimiintana lagama waayin mana laga waayi doono markastoy musiibo timaado dad culimo oo markii la cabsado dhiiggooda u hura oo naftoodu u baxdo u dhimato qaarna loo xilxila qoortana loo jaro sidaa darteed waxaa laga rabaa ninka cilmiga xambaaraya adabkiisii inuu yeesho sidii fadligiisa iyo khayrkiisa loo gaadhana cilmigii uu ka ilaaliyo meelaha macnodaradaa iyo ku danaysiga gaarka ah inaad wax ku tuubsato cilmigii iyo inaad dad ku baridi iyo inaad duunye ula jeediyo sidaa darteed baa ninbaa culimmada waxoogay canaananayo waa kii lahaa walow ana ahla alcilmi saanuuhu saanahum walow cadamuuhu fi nufuusi lacudima hadday culimmadu ka ilaalin lahaayeen meelaha xun iyo sida xunugu adeegsigeeda iyo ku danaysigu dadku cilmiga way qadarin lahaayeen walow cadamuuhu fi nufuusi lacudima dadka hadday u weyneyn lahaayeen cilmiga oy dhaqankiisii iyo aadaabtiisii muujin lahaayeenna dadku cilmiga iyo culimmadiisi intay ixtiraamaan bay qadarin lahaayeen walaakin ahaanuuhu fahaana calayhim laakiin iyagii baa dullaystay oo meel xun oo kasta dhigay oo mid kastoo xun daba orday oo abwaab u salaatayna intay ordeen fitnoobay oo hay-adihii la hoos orday oo ku fasaaday oo aqoontii iyo xoolaheedii lagala baxsan waayey ilaa la yidhaahdo wadaadku qeyl lagu banaysto iyo qadi lagu ritay intaba isagaa leh oo maahmaahan looga dhigay wadaadkii qaladka xukumay la jiifiyaana bannaan dadkuse culimmadu hadday ka xumaa tahay oo cilmigu fusaaqdoodiiyo uu galaay waxay noqdaan say soomaali tidhi duul culimo wareerisay baa nahay xagga la diid xagga waa la diiday xagga waa la diiday xagga waa la diiday ilaan waan ugu tegi doonaa kitaabkay waxaa la yidhi qiblada loolama jeesan karo dhabarkana looma dugi karo qoraxudhacana looma jeesan karo qor aggaa soo baxna looma jeesan karo xaggee loo jeedsadaa marka kor buu u kaajiyo yidhaahdaana duul culimo qastay baa nahay buuri waagaa sheeka inugu ahayde duul culimo qastaanahay waxaan umaya hadda inaan ku jirno duul culimo qasta wareerisay wakti kastaba qadarkay dooni hala ekaatee in qasan lama waayo laakiin dadku way yaqaanaane cilmiga iyo dadkiisu in toosan oo khayrka dadka ugu yeerta markaan dangaara lahayn lagama waayo midna waa idiin sheegayo muqadimadaasaan ku gebagabeyn dadku iyagoo wax walba sheega oo laga yaabo dantii uu lahaa wadaadka diinta u yarleexin waaya diinta wadaadka u yarleexin waaya aa laga yaabo inuu caayoo dacayadeeyo haddana dan dhab a markay qabatee diinuu u baahdo ma haddii uu luqluq rabana ninkuu aadi uu yaqaan hadduu mas'alada xaq doonaya ninkuu aadi uu yaqaanaa yurubta annagoo joogna baa nin baa wuu noo yimi waxaan ku nidhi laba qolaa waxaan ku hore labadaa qole wadankiina jooga ee wadaadada isaye ka waran anuu wuxuu yidhi qole heble baan la joogaa kaas waxaan ku ihi niyo nin odayana waa tahay lilaahi iigu warano maxaad diin ahaan rumaysan tahay wuxuu ihi niyo lilaahi aan kugu waramo oo ilaahay igu ogyahay markaan dan yar leehayna qoladaasaan u tagaa markay diin daacad iga tahayna kuwaa kalaan u tagaa laakiin markaan waxooga yar danaysan rabo xaggan aan yar aadaa dadkuna ninkii markaad cilmi xambaarto nin walba dantiisa inuu kugu fushado isku day hadda toddobaadkan gudihiisa xilli ah baa nin baa xabiiskii igu yimid wuxuu igu yidhi xigtiya qaraabaana taliya qaraabaana isoo diray fariin baan wadaa rag baan ishaynaaye nigu ilaahay baan kugu dhaariye fatwadadaa nagaga xiran yahay xaqu dirir weeye nimankee noogu kaalmee buui halkaa eray keliya noo dheh tolkaabaa ku guulaysane markaasaan ku dhiiyow intaan aqaano talna ima barin ilaahayna reehebelnimo iguma siin ilaahaynaan kaga cabsada igu ogaaye anu waxaa xaaraan baan u aqaanaaye haddaad cirkiiya dhulka soo dumisaan wallaanan waxaa ilaahay kaga egtiisa kaga dambaabayo aanan dartin u gelaynin marka meelo badan baa lagaaga iman waxaa lagu dhihi ree hebel ba wadaadkoodii saasuu yihi ree hebel ba wadaadkoodii saasuu yihi koo xablo wadaadkoodii saasuu yihi adigaa wax jinni oo qalloocan wadaadadii kale dadkoodii bay la socdaan adee dadkaagii maxaa kugu diray wax badan baa lagula iman qaar danaca dhaqaalaa lagula imano waxan maa noo ogolaata wadaa hebel ba hay-addaasu la socdaayo wadaa hebel ba idis buu la dagaalamaayo wadaa hebel ba kanuu sameeyaayo in allaale hadda markay hadhow hadlayaan wadaadkii sidaa sameey kaa diin ma leh bay dhahayaan laakiin markuu adiga dan inuu kaa dhammaysta rabo wax jinni oo qurun oo saasuu kuu daldali inta xumaatay buu kuu soo ururin marka adiga ma malag baa tahay buu ku leeyay doqon baa tahay waxma garanaysid marka halkaas laakiin soomaali waxay soo ururiyeen rabbi ka cabso iyo rag iska celi meel ma wada galaan marar badan raggooduusan gaal aha inaad iska celinayso rabbi ka cabsadii iyo xiisadda iyo kiiradii iyo xamiyadu meel ma wada galaan qabiilka hadda aan sheegayo qabiiladu waa laba qabiil nasaba iyo qabiil kooxa ah kooxihii laftoodu qabiillay noqdeeno seen mha muhaajiriin iyo ansaar ah ee nabigu bidacwa aljaahiliyati ku magacaabay baa badan yaa xisbi hebeli iyo koox hebelihi iyo jamaaca heblihiiyo oo qabiiladii isleynayey sideedoo kale la tacasuba wey kadib cilmigu waa laba qaybood cilmi fardi cayna cilmigu waa qeyb waajiba iyo waxaan waajib ahayn buu u qaybsamaa min xayu jumla afraadda marka la yidhaahdo laakiin jumlo guud ahaan cilmi ahaan ka cilmi ahaan marka la yidhaahdo cilmigu waa waajib laakiin waajibkiisaa laba aho waajib cayni oo dadkao dhan qayb laga rabo iyo qayb laga rabo ummadda wax yaqaana inay ku jiraan oo fardu kifaaya ah laakiin min xayu jumla cilmigu ka duuduub ahaan wax sunna ah ma laha waayo cilmigu waa waxyigii kitaabka iyo sunnada waa kitaabka iyo sunnaduna waxay xambaarsan yihiin wax ummaddu u baahan tahay cilmigii inuu indiraaso oo uu guuro oo wax yaqaanaba la waayaayo ummadda muslimkaa ma banaana haddii la waayo waa la wada dambaabi haddii dadka qaarkii yaqaanana cilmiga qaar baa fardu kifaaya saa darteed fardu kifaaya iyo fardu cayn buu cilmigii u qaybsamaa saas darteed ba culimmadu waxay ku fasireen xadiidkii ahaa طalabu اlcilmi fariidaة calى kuli muslimin qeybta farducaynkaa wey qof kastoo muslima cilmiga barashadiisu waa ku waajib waxaa ku waajiba qeybta soo socota hadda fafarduhu cilmu صifaati اfardi maca cilmi maa yaxtaajihu اlmuؤadi labadaa qayboodi baa waajiba cilmiga farducaynkiihi waa laba qaybood qaybna waxay ku tacalluqdaa caqiidadii iyo rabbi aqoonsigiisa qaybna waxay ku tacalluqdaa oo la xiriirtaa camalka iyo cibaadaadka iyo axkaamta aada adigu samaynayso oo iyagoo midla sii qaybsamayo fa farduhu farducaynkiisa iyo waajibkiisu cilmu sifaati alfardi allihii keligii ahaa in wax rabbi la maaneeyo jirin sifaadkiisa iyo xuquuqdiisa inaad aqoonsato baa waajiba iyaduna tafaasiisheeda iyo faahfaahinteeda hoose waajib ma ahane qadarkii iimaanka iyo islaamnimadu ku asaxayeen baa waajib ku aqoon ilaahi subxaana wa tacaala inaad jiritaankiisa ogaatood aqoonsato inaad aqoonsato sifaadkiisa aasaaska ahe cilmigiisi iyo qudradiisi iyo wax walba kami ka midka yihiin ilaahay saa inaad u barato inuu cibaadadii isagu mutay aada barato inuusan welad iyo waalid midna lahayn aada barato inaan wax shabaho la barbar dhiga aynay jirin aada barato in isagu dunida maamulow tadbiirkeeda leeyahay aada barato in sifaadkiisu ay sifaatu kamaali yihiin aada barato mxijuml guud ahaan asmaadiisana asmaa wawanaagsan yihiin wax caybiya dhaliilana aan lagu tilmaami karin inaha iyo waxyaabaha ay ka mid yihiin waa waxa iimaanka iyo islaamnimadaada ku asaxayso qofku inuu barta laga doonayo ilaah labaad inuusan jiraanu ma ogeyn lagaa yeeli maayo lam yelid walam yuulad war uma hayana lagaa aqbali maayo haddii aabad rumaysantahay ilaahay caruur yeelan kara ama aabbiyo awow leh ama ilaahyo ay lamaaneeyaan ay ku lamaan yihiin oon keligii ahayn weli maadan islaamin ee mushrik baa tahay welina muwaxid maadan noqonin ee qof kaafira tahay haddaad muslin ahaydoo taa dib ka rumaysana de waad ridowdoo diinta waad ka baxday haddaba ilaahay qadarka iimaanku ku asaxayo ee ilaahay subxaanahu wa tacaala aqoonsigiisa iyo rumayntiisaa wixii lama huraan iyo daruuri u ah guud ahaan iyo duuduub ahaan inaad u aqoonsatood u rumayso baa lagaa doonayaa ma aha sharti inaad ariiqa mucayana marto hadday midi shardi tahay kitaabka iyo sunada ariiqadoodii ee intay kitaabka iyo sunnadu qireena baa inaad ogaata lagaa rabaa sifaadka tafaasiishoodii iyo daliilkoodii iyo macaanidooda hoosiiyo asmaaulxusnaa tafsiirkoodii iyo macaanidoodiiyo qadarka iimaanku ku asaxaya shardi ma aha laakiin qadarka guud ee jumalka duuduubana baa qofka farducaynkaga ah waxaa kaloo qeybta labaad ee cilmiga farducaynkaa ma cilmi maa yaxtaajuhu iyadoo uu taalla jiro inuu ogaado oo barta maa yaxtaajuhu wuxuu u baahan yahay almuadii qofka camalka gudanaya ee cibaadaadka samaynaya ama cibaadaadka ama mucaamalaadka qofka samaynayaay camalka uu samaynayo inuu ogaado xukunkiisi iyo sida loo sameeyo iyadana waa waajib cayni ah tii buu faahfaahiyey taasi waa laba qaybood laba qaybood weeye guud ahaan iyadana culumta camaliga ah ee fardu caynta qaybna waa qayb daa'im oo joogtaa qaybna waa qayb aan daa'im ahayn oon joogto ahayn qaybta daa'imka ee dadkao dhan laga rabaayey dadkao dhan bay waajib ku tahay qaybta aan daa'imka ahayn ee dadka qaarkii laga rabana qaybta laga rabay fardu cayn ku tahay saa darteed buu labadiiba kala qaado midina waa tahaaradii iyo sawnkii iyo salaadii iyo acmaashii lamidka ahayd taasi barashadeedu qof kastay waajib ku tahay inteennaa in la tahaaro qaatoo la weysaysto waa inugu wada waajib weysadii inaan barannaa waa waajib marka inay weysadu hidiya dhaqan noqoto adoo yartaad biyaha uga balaqbalaq siin jirta intaa isaga tagto weligaaba see weyse ku asaxda aadan dhihin ma banaana salaadii inaadan baran ood iska sii jeedsatoon ma banaana cibaadadaaduna ku asixi mayso walidaalika nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markuu yimid ninkii almusii fii salaatihi isagoon aqoonin buu si xun u tukaday wuxuu ku yihi salli fa inaka lam tusalli irjic fasalli fa inaka lam tusalli orad noqoo soo tuku yihi waxba maadan tukani ninka waa rukuucayo waa sujuuday laakiin salaadii la rabay lama imanin sidaas darteed salaadii sawnkii tahaaradii tahaarada ama weyse ha noqoto ama janaabo laga qabayska ha noqoto sida loo qabaysto sida loo weysaysto sida loo tukado sida loo soomo waxa weynay kaa jebinaya arkaantii iyo shuruudii inuu barto qof kasta waa laga doonayaa waayo waa cibaado lagaa rabo salaadii oo kale maalin kasta inaadan aqoonin ood lixdan jir ku gaarta adoon weligaa baranin waana dembi waana ceb qof muslima oo islaam ku waayeelay oo madaxiyo garku ku cadaadeen oo caseeyey ama iyagoo cadba wata oo haddana weligiiba salaaduu tukanaya maxay kaga asaxda aan dhihin waa dembi dembigu ku jiraa haddaad magaalada rabtaan jidkee xaafadda loo maraabaad dhahaysaan laakiin salaadii see loo tukadaaba inaadan dhihin macnaheedu jidka xaafadda loo maraa kaaga muhi kaala muhiimsan in salaada rabbi jidkii ku gaarsiinaya qaybna waa qayb aanan dadku u wada baahnayn intaasi qofkii u baahan baa laga rabaa waajibkeeda zakada oo kaleeto dadka zaka kuma wada waajibto laakiin qofkii xoolihiisu ay zaka gaaraan ay zaka ku waajibto waa farducayn axkaamu zakaad asaasiyaadkeeda waaweyn inuu barto xajka dadka kuma wada waajibo man istaaaca ilayhi sabiila weye qofkii shuruudii xajka u dhammaystiran tahay inuu xajka axkaamtiisa barta waa waajib laakiin lacag baan helay oo waxoogay waan uursaday baasaboorkiina sharikadaha xajkaan u dhiibay saan isaga joogay maalahulaad ku qoran tahay baa l diyaarad baan iska raacay madiinatulxujaajna bas baan ka raacay oo makaan iska galay markaasa waxaan sameeye garan waaye de kaa saari mayso wax la ogol yahay maaha ninkii xajka tegey isagoo weligiiba meel xaj laga hadlaya arag fa tawaafuulquduumkii hadde inta hore waa in la ordaa markii la orday ragguu la socday laba orad la wareegay u banaanka iska fadhiista markay soo dhamaysta war maxaa xaaji maxaa kugu dhacay ciddayba ciyaararogbilaaniga oo maxay tahay haddaan ordayoon ciyaaraya wan carruurteeda maalin beerada iyo banooniga la dheeli anaa xajku intaa xoola u soo bixiyey ma yaqaan waxa laga rabana ma oga qolana intay soo xajiyeen bay kacbada yimaadeen markay soo istaageen iyagoo shaatigoodii iyo macawistoodii qabo soomaali bay ahaayeen dee waxay sameeyaan garan waayen war maxaan samaynaa way fiiriyeen kacbada dadka dawaafay arkeen saddex jeer intay wareegeen bay iska soo galbadeen hadhow fiidkii bay dadkii u sheegeenoo dee saddex jeer baa soo daafan waxaa la war saddex meehee toddoba weeye ku noqdoo toddobadii sameeya sacyi safe iyo marwana wuu idin sugayaan toddobadii markay sameeyeen baa sacyigii la aaday hal mar markii la maray bay laba iska baxeen wallaahi baana anaga saxmadan iyo ciriirigi baan labadeennin bay yidhahdeen nina dhowr markuu marayo dhexda kaga soo tegey ninkaasi wuu soo xajiyey xoolana waa soo bixiyey xajka uu yimidna ma yaqaan midna kacbada isagoo tawaafay reer nairobi ah odayaasha soomaaliyeed beelaha soomaaliyeed ka mid a uu joogaa hadda kacbada isagoo tawaafaya baa nin buu la hadlayaa waa ilaahay mahaddi maanta haddaan qabrigii nebi maxamed tawaafayuu leeyi wuxuu tawaafaya waa kacbadii maka qabriguna madiinu ku yaallaa ka hadda muxuu ka soo xajiyey ninka kacbada dhanba qabrigii u haysta inuu tawaafayo marka xajkii qofkuu ku waajibay waa inuu bartaa maan dhaweytaan nimanka sharikadaha xajka la hadlayan kula war nig ilahtaa ka boqdaan dadka muxaadarooyin dadka xubnaha idinka adgeenaysaan muxaadarooyin u qabta ama sida hay-adaha ka soo xajisiiya galbeedka ay sameeyaan kharashka dadka un yar u qaybiya oo cid wacdisa oo wax u sheegta oo xajkooda barta kaxeeya oo raaciya ummaddaa laga ganacsanayo in xajkooda u asaxa ka shaqeeyo idinna ka faa'iida iyagana hadafkoodii cibaadadoodii inay asaxdo ku caawiya ugu kaalmeeya marka xaj baan u socdaa mana aqaana wax la samayn doono zakaa xoolahay ku waajibtay si aan u sakeeyana ma aqaano waxbaan gadanayaa beeciina xaaraanta iyo xalaashta ma aqaano sarif laanahay sarifka xaaraanta iyo xalaashii ma aqaan dahab baan gadaa axkaamta gaarka uu dahabku beeciisu leeyahay ma aqaano sharciga wax la ogol yahay maaha adiga xaaraan iyo xalaal waa inaad kala saartaa cibaadadii waxaa lagu leeyahay inay kaa asaxda iyo in kale waa inaad kala ogaataa asaaskeeda aad ilaaliso baycana inuu asaxa iyo inuusan asixin oo kasabkaa uu xalaal iyo xaraam wuxuu yahay asaaskeeda waa inaad kala ogaataa masaa'ilka daqiiqa ijtihaadiga ee culimmadu isku hayaan ma waxa laga hadlayo inta asaasiga ee daahirka ee muuqata inaad garanaysa wey saas darteed buu wuxuu yidhi mac cilmi maa yaxtaajuhu lmu'addi ninka cibaadada iyo camalka gudanaya ee camalka la imanayaay waxa uu u baahan yahay ee daruuriga inuu bartana fardu cayn weeye tusaale min fardi diin illaahi diinta iyo cibaadada ilaahay ee waajibka ah fi dawaami sida joogtada ah qof walba waajibkugu ah ka tuhri tahaara qaadashadii wasalaati salaadii iyo wasiyaami tusaale ahaan kuwa wey sida salaadii iyo soomkii iyo tahaaradii axkaamta diinta ee daa'im weligeed cimrigaagoo dhan aan kaa harin dadkao dhanna laga doonayo taa iyadu waa fardu cayn waxaa kaloo fardi cayna waalbayci beeci lilmuxtaaji ninka u baahan litabaayuci kaa gadashada ninkii beec u baahdana beeca wuxuu ku asixi lahaa inuu barto wey ninkii zake bixinayana dee zakada suu u bixin lahaa waa inuu bartaa ninkii xaj iyo cumro aadaya suu xajka iyo cumrada u gudan lahaa gudan lahaa waa inuu barto laakiin ninkaan intaa midna aadin beecna wax soo gadaynin la dhihi maayo ilaa intuusan u baahanin farducayn bay kugu tahay la dhihi maayo waxaa kaloo iyadana waajiba intaa waa cilmigii acmaasha daahirka ah waana labadan masale farducaynka cilmaa yaxtaajuhu lilmuaddi waa waxa kitaabkuba uu ka hadli doono isagaaba kitaabka faahfaahintiisa noogu iman doontaa in farada iyo sunan lagu darayba sida ama fardu kifaaya lagu daray fardu caynba qayb kaleo waxaa jirta iyadana furuudu lacayaana laakiin la ysku hayo ma dadka oo dhan baa mise waa dadka inta badan wa cilmu daa'in cudurka cudurada cilmigooda inaad barato cudurkaasoo mufsidin fasaadiya lilquluubi quluubta fasaadiya kalcujubi isla weynanka ismahdinta walkibri isla weynanka iyo wadaa ilxasaadi cudurka xasadka ah ya ha bayd baan qayb baan ka tegey iyo wadaahir ilaxkaami axkaamta daahirkaa fi sanaa'ic xirafka iyo sancooyinka waxyaabaha furuudkaa waxaa ka mida iyadana qofkii xirfo iyo sanco galaya inuu yaqaano baab gaara haddii aada gelayso oo furuudulkifaayaadkii ka mida ood ummadii rabtay inaad u qabato waxaa fardu cayn kugu ah inaad baabka taqaano darato waxaad tihi qaadi inaan noqdaan rabaa qaduhuna waa inoo iman doontaa ee waa min furuudi lkifaayaati dadka qaar hadday qabtaan inta kale dembigu waa ka dhici adugu haddaad rabtay inaad qabato qadihii inaad taqaana waa fardu cayn haddii kaloodan aqoonin alqudaatu alaaa itnaani fi naari baad geli waad ku dambaabi waxaad samaynaysa oo calaa jahlin baa dadkii xukumi furuudulkifaayaadka marka ama ha noqdo jihaad ama ha noqdo acmaasha janaaze la tukanayo ama acmaasha furuudulkifaayadana inoo iman doonta ee ummadii guud ahaan waajib ku ah dad yaqaana in laga helo ciddii qabanaysa oo waajibkaa u istaagaysa u qumaysana waxaa fardu cayn ku noqonaya waajibkaa uu qabanaya inuu barto oo yaqaano oo camalkiisii uu qumo ummadii iyo ilmihii wax qur-aanka bara waa waajib haddaad tartana xilka anaa qabanaya tiraahdo waa qur-aanka inaad taqaano laakiin haddaad tidhahda qur-aan baan u dhigi anigana hala ii keena ilmihii idina siraadal mustaqiimana aada bartaay diin ahaan ma banaana idina siraadal mustaqiim qolada aada u akrida hadda waxaa weeye kuwii dembiga galay ummadday baadiyeeyeen wey kuwii dembiga gale ee qur-aanka sida loo akriya af soomaaliga ku qoray ummaddii ay baadiyeeyeenna dembigoodu taniyo yowma alqiyaamati uu daba socon doono culamada muslimiintuna ay ku ijmaaceen qur-aanka xuruuftiisa iyo higaadiisa waxaan af carabian laguma qori karo sababtoo xuruuf badan oo carabi ah oon luqadaha kale loo heli karin baa jira idina siraada soomaali markaad ugu qorto maxaad qori siraada inaad qorto daal u akrido iyo siraada inaad qorto labadaa mid weeye waladaalina daadkii maxaad qori walalaalina ilaal inaad qorto iyo waladaalina daal inaad qorto midnana daaliina maa qur-aanka ilahay maa kaas saad baa soo mara ihdina siraada saadkii maxaad qori masiin baad qori zamba buu qori kara nin soomaaliya luqada kuma jirta idaa zulzilad idaa sulsilad zulsilad la gelgilo sulsilad silsilad lagu xiro way macnihi aad badasho ujeeda yaa ummaddaa baadiyeeyey qofkii qur-aan baa soomaali higaadiisa lagu qori yiri ummadda waa lumiyey dembi badanna waa kasbaday man sanna sunnatan sayi'atan facalayhi wisruhaa wa wisru man camila biha min bacdii wey haddaad ummaddii waxaan uga jeedaa hadalkaa rabinaa laa waxaa weeye qur-aankii baan dadka bari haddaad tiraahdo farducayn bay kugu tahay qur-aanka inaad taqaano oo waxaan qur-aan ahayn dadkaadan qur-aan uga dhigin haddaad tiraahda cilmigii iyo wacyi wacdigii iyo tadriiskii kalaan qaban waxaad ummadda baraysa farducayn wey inaad taqaano saan ummaddii loo baadiyeynin ummaddii aan gebi looga tuurin ummaddii aan loo hoolaanin waxaa kaloo lagaa rabaa wa cilmu daa'in cudur cilmigii mufsidin fasaadiya lilquluubi quluubta fasaadiya kalcujbi ismahadinta iyo walkibri isla weynanka iyo wadaai alxasadi xasadka cudurka xasadka la yidhaahdo wuxuu yihi amraadu lquluubna inaad barata weeye sida looga isilaaliyo sida looga dadaalo waa min xaysu ljumla culimmadu waxay isku qabteen qofkiiba ilaahay qalbi nadiifa siiyo oo waxanba ilaahay ka badbaadiyo inuu bartaama waajibah wa saxiixu maya laakiin intay leegyihiin annaga waxaan ka hadlaynaa haalibe dadku marka dib la isugu noqdo kow intee bay leegyihiin dadka qalbigooda ilaahay asal ahaan buu uga badbaadiyey intaa lafteeda kusoo noqon yaa dabaarad qaadi kara waayo qofka istaskiyeyn kara ee dhihi kara ilaahay qalbigeegana waa ka badbaadiye waayo falaa tusaku anfusakum soo maaha anu waan iska qalbi fiicnahayo qalbi nadiif baan iska ahayo khayrkaan iska jeclahayo mogtahay dadka iimaan baan iska leeyahay buu ku dhihi walaan aniga yaa kuu sheegay inaad saa u fiicantaod nadiif u tahay yaa kuu sheegay waxyi baa ku taskiyeyey macalaamulguyuub baa kula hadlay seed ka ogaatay adugu qalbigaa u buuxa sooma dhici karto qalbiga nadiifkii waa nicmo ilaahi subxaana wa tacaala waana waxyaabaha waaweyn ee jannada lagu galo nabiguna ala slam markuu saddexdan maalmood yihi yadkhulu calaykum min hada albaabi rajulu min ahli ljannati ahlu jannaa idinka soo geli doona hal nin baa saddexdii maalmoodba soo galay markii la dabagalayna cibaado badan laga waa laakiin waxay noqotay weligay anoo qof muslima qalbiga wax ugu haya ma seexanin qalbigiisa nadiif markaa nabig ala slam wuxuu yidhi ilaahay wuxuu u jecel yahay kullu saduuqi lisaani mahmuumi qalbi qof carabkiisuna run sheego qalbigiisuna nadiif yahay markaasa waa l saduuq lisaan waa naqaan makhmuumu lqalbi rasuulka ilaahi muxuu yahay wuxuu ihi attaqiyu annaqiyu laa gilla walaa bagya walaa xasada fiihi intaa midna ma laha muslimiintan ilaahay wuxuu ku sheegay dadkooda dambe inay ku allabariyaan walaa tusi rabbana ilahi subxana wa tacaala qalbiga iyaga walaa tajcal fii quluubina gillan liladiina aamanuu cujbigu waa asbaabta kibirkiiyo isla weynanka keenta qayb ka mida wey kibirkii laftiisiina ma aha kibir iyo cujbina isku mid ma wada aha kibirku waa natiijadii cujbiguna waa asbaabtii qayb ka mida cujbigu waa inaad ismahadiso diin ahaan baad isu mahadisay adduunya ahaan baad isu mahadisay inuu qofku ismahadiyana waxaa keenta sifaatulkamaalka qayb ka mida inuu naftiisii ku arko oo is yidhaahda ama uu isku qanciyo waad caqli badan tahay waad khibrad badan tahay waad cilmi badan tahay waad awood badan tahay waad maal badan tahay waad qurux badan tahay wuxuu sifaatulkamaalka dadku qadariyaana inuu isku arko inuu muraada intuu istaago uba muuqaalkiisi iyo xubnihiisa isugu toosan yihiin inuu ismahdiyo ou yidhahda wallaahi adiga inuu quwad iyo xumurqihiisa iyo awooddiisa mahdiyo man ashaddu minaa quwatantii reecaad uu yidhahda waa dhici kartaa inuu xoole iyo maal mahdiyo ana akaru minka maalan waa cazun aran inuu yidhaahdo inuu xoole iyo ilmo mahdiyo naxnu akaru amwaalan wa wlaadan wamaa naxnu bimucadabiina inuu yihahda waa dhici kartaa int cilmi intuu mahdiyo anaa kaa cilmi badan uu ku faano iyana waa dhici kartaa sifa sifaatulkamaal oo dadku ay qadariyaan kuna kala fadli badnaadaan inuu iska helaa dhici karta inuu maamul iyo awood iyo ciidan iyo dawlad u arko xad iyo bini xeera sidii fircown uu yidhaahdo alaysa lii mulku misra wahadihi alanhaaru tajrii min taxtii afalaa tubsiruun u laabta garaaca markaa markaaba uu ismoodo deedna inuu yahay inuu caqliya waxooga isku arko marka uu is yidhaahdo wallaahi cidi wax kuma dheera ama dadka waxbaa dheertahay khibrad iyo tajribo badan intuu isku arko inuu dadka wax ka fiican yahay ismoodo qofku haddaba inuu sifaat saasa intuu isku arko aad isu mahdiyo baa waxay keentaa inuu cidna wax ka qaadan waayo oo xaqa loo sheegana diido dembiga laga reebana diido dadkiina uu yaso oo liido oo xaqiro alkibru batru lxaqi buhartu raas uu gaaro laakiin xaqa oo la diido iyo dadkoo la xaqiro keliya sifaatulkamaal keliya kuma timaado waxay ku timaadaa itibaacu lhawa in meeshan dan ay ka gashay saas darteed xaqa uu diidayo way dhici kartaa inuu og yahay wax walba og yahay oo masaalix ilaashanayo waxa kalena ay faataandhumiya beentaha oo uusan rumaysnayn waa dhici kartaa haddaba kibirka cujbi keliya ma keeno asbaabta keento asbaabtan haddaba kibirka keentuu cujbigu iyo ismahdintu ay ka mid tahay saas darteed ninkii muuqaalkiisa mahdiyeyna waxbaa lagu yidhi oo waxaa lagu yidhi ma isla muuqaal fiican tahay aada ma isla qurux badan tahay xubnaha jirkaaga xubintaad ka dooran lahayd sheega u qiimo badan isku soo celceliyo madaxan bay kusoo urursatay oo caqligii fikirkii aragkii maqalkii dee foolxumiyo quruxuji ay ka bilaabata ahaa madaxay kusoo ururtay madaxiina labuu u qaybsamayo sii jeed iyo soo jeed buu noqday sii jeedka ma aha soo jeedka weeye soo jeedka haddaba haddii la baaray waxaa la yidhi afar ilood iyo afar uu qashan ka durdurayo baa wejigaaga soo jeedka ku yaalla isha dalxan baa ku taalla dhegtana dhukay baa ku yaalla sankana diif baa ka qubta afkana caliyaa ka dareerta hal fi linsaani mila ra'si makrumatan huwa biarbacin fi laqdaali waxaa layihi madaxa qofku meel ka fiican ma jirto afar baa wasak ka daadataa anfun yasiilu san diif ka qubanaya wa udunun riixuhaa sahikun iyo dhag urkeeda iyo dhukaygeeda uu soo shiirayo waalcaynu murfadatun ishu dhagxan baa ka daadan wasaqru malcuubun afkana dhareer baa ka daadanaya afar meeshii kuugu qiimo badnayd baa afar dariiqoo qashin iyo wasaqi ka socota ku taalla hoos haddii loo degana calooshaada waxaa gudaha yaalla xaar iyo kaali sooma uus iyo qashin sawmaa maxaa isla weyntahayba haddiise berri la gaaro soo ninkaa bakti ciiddu ay cuntimatiid ee turaabka ah shalayse wixii lagaa abuuray min maain mahinin soo maaha oo shalay biyo laga wasafoo lagalagaa shiixaa lagaa abuuray berrina turaab iyo dixiri wuxuu cunaya qashin iyo wax fuuray baad noqon maanta inta aad joogtana calooshana kaadi iyo saxariya uus iyo qashin baad ku wadataa wejigaagana intaasoo wadoo qashin aa ka qabanayn maxaa isugula weynaan baa lagu yidhi kolba ninka la yihahdo abxamid alghazali fi ixyaa culuum iddiin mabaaxif qiimo badanoo amraadu lquluubkaa buu leeyahay ninkii amiirka ee reer yamaneed ibnu yaxya ahaana kitaabkiisa acmaaru lquluubka mabaaxisaas qiimo badan oo kasoo khulaaseeyey wax badan oo khazali uu isdhex yaaciyena uu ka hufayna uu leeyahay kutub badanna way ka hadleene quluubta in lala dagaalamo cujbiga iyo kibriga isla weynanka iyo xasadka oo dadka hadda baabi'iyeyba xasadkuna isagoo amraadkaa lamidka ah ummadda waxaa rogay xasad wey xasadkiina culumaya caamo midna ma cafiin warka murtidiisuna xasadku waxbuu dheer yahay acmaasha kale oo dhan inta kale wuxuu dheer yahay ninka isla weyn isagaaba dadkii iskala sarreeya waa nin faanaya laakiin nin murugu iyo ciil ku furan yahay maaha ninka cujbigu ku jirana ciil iyo tiiraanyo kuma furna ninka xaasidkaa laakiin waa nin ciil iyo murugo ay dishay addoommada ilaahay ilaahay uu maamulo buu nicamkuu nicmeeya ka naxaa musiibo laga dulqaadayna wuu ka naxaa ilaahayna isaga lama tashado maxaa kula qumana ma yidhaahdo qof baa ilmo la siin wuu naxay caawo dhan wuu seexan waaye welwel iyo walbahaal qola ilaahay guul siiyey wuu naxay welwel iyo walbahaal buu seexan waaye qola ilaahay musiibo iyo cudurro iyo abaara ka dulqaaday naxdin iyo welwel iyo walbahaal buu seexan waaye dembigii waxaa u dheer adduunkii wuuba ku cadaaban yahay saa darteed waxay yidhahdeen maa ra'aynaa aaliman ashbaha bilmadluumi min alxaasid nin daalim ood madluum uun moodo xaasid baa la arkay ciil iyo murguun baa dishay wuu gubtay qalbigiisiiy wax walba waa karay laakiin haddana cadaabka adduunka baa cadaab aakhirana ula socdaa aadamuhu waxay isku laayaanna dhibaatooyinka badan u dhacaan inta badan baqyan baynahum xasad wey in laysxasdayo weeye in badan oo dunuubta ambiyada lasoo diray dad baa u diiday wallaahi baanaan nin reer hebele diin ka qaadanayni shakadaad inaga soomaliya soo ma jirto ninkii abujahal ahaa ee quraysh hogaaminayey marka wuxuu yihi nimankii reer bani haashimaha tartamay bay markii u dambeysay deheen bui annaga nabi baa naga soo baxay nabi xaggeen ka keenaynaa wallahi baana weligeena rumaynayni sheekadu tartan qabiil bay noqotay ma ujeedaa waxaa ninkaa gaalnimada sabab ugu ahaa wallaahi baanaan wadaad ree hebela wax ka qaadanaynin reer bani xaniifa yamaama waxay ugu go-een ay musaylamatulkadaab u difaacayeen waxay ahayd wallaahi lakadaabu bani xaniifata axabu ilaynaa min saabiqi qurayshin bay dhaheen ninkaa qureyshyada runta sheegaya waxaan ka jecelnahay been lowga reerkayaga iyo tolkayaga aan ka qaadanaynaa annaga ma wadaad baan weynay ree hebel masheekh bay yeelan waayeen wallaahi baana wadaad ree hebel wax ka yeelaynin waxoogay sibuu wixii u kacsan yahayo ama xiisad qabiil baa haysa ama sibuu u xamaasiisan yahay ama xamiyiya ficillaa haysa maxaa la sheegaya xaq iyo baatil intay kaala tagto bay nin reer hebel iyo wadaadkoo xeble ihiyo wallaahi baanan yeelaynintu xaqii in loo diidaayey adaa-ulxasad qayb ka mida wey qoladaa iyo ciddaasu ilaahay fadligiisa yutiihi man yashaa wuu diidan yahay weligiina ilaahay aadamaha waa soo kala fadili jire reer bani israaiil sooluma dhihin wafadalnaahum calaa cilmin cala alcaalamiin cilmi ay lahaayeen calaa axadi tafaasiir baanu aadama kaga fadli qabiil reer bani israaiil ay ahaayeen nabiguna calayh salatu asalaam qowmkiisa ilaahay wuxuu ku fadilay isaga iyo cilmigii uu geliyey bay carabi fadli ku yeelatay cilmigay xambaareen haddaba fadligiiyo darajaday ku yeeleen in loo qilay ku haboontay wamaa siwaa hada min alaxkaami fardu kifaayati cala alanaami min alaxkaami fardu kifaayatin cala alanaami wamaa siwaa haadaa intaa wixii ka soo haray ee cilmigiihi oo min alaxkaami axkaamtii iyo barashadeediya fardu kifaayatin weeye cala alanaami khalqiga khalqiga fardu kifaayo weeye fardu kifaayaha waxaa looga jeedaa waxun ummaddu in wax yaqaana laga hela loo baahan yahay weeye haddii dad barto yaqaano la helana ummaddii dembigii wuu ka wada dhici haddii wax yaqaano la waayana dadku way wada dembaabi saa darteed buu fardu kifaayihii uu tacriifiyo wuxuu yidhi kullu muhimin ay wa huwa kullu muhimin cilmi kasta oo muhim a weeye oo qasaduu ay uga qasdeen ahlulcilmigu taxasulah inuu la xasiliyo oo la barto min gayri an yactabiruu iyagoon tixgelin oon qiimayn man facalah ciddii samaysay cilmi kasta oo in la bartaayo muhimu in la barta la doonayo laakiin aanay muhim ahayn ma hebel baa bartay mise hebel baa bartay aynan muhim ahayne midkoodun inuu yaqaano uu yahay baa fardu kifaaya la yidhaahdaa waxaa sidoo kaleeta camal kasta oo shariicadu ay dalabtay in la sameeyo laakiin qof gaarana aynan ku xirin dadkoo dhanna aan lagu wada qasbine qaybun samaysa in laga helo loo baahday wey inuu fardu kifaayo jiraaye dawaahirta nusuustaa tustay ilaahay sooma dhihin fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun dadkii wuxuu u qaybiyaa laba qaybood dad garanaya iyo dad aan garanaynin waajibka dadka aan garanayn qoladaa garanaysa inay weydiiyaan wey laakiin wax garanayaba haddii la waayo ahla dikrigiibaa meesha ka bixi labadaa qaybood qayb baa la waaye si qayb ahlu dikri ah loo helana dalabkii cilmiga gaar ahaan ilaahay markuu tilmaamaya wuxuu yidhi falowlaa nafara min kulli firqatin minhum daa'ifa qolo kastaba may kooxi baxaan maxay qabanayaan liyatafaqahuu fi diini diintay fahmayaan waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim markay soo noqdaanna dadkii intii kale ay gaarsiinayaan oo cilmigii u haynayaan markii cilmigii camal loo bedelayo oo khayrkii iyo wanaaggii la sheegayana dadkoo dhan waajib lagagama dhigine qayb hawsha qabata waa in la helaa la yidhi oo waa kii ilahi subxaanau wa tacaala qur-aanka ku lahaa waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri wayamuruuna bilmacruuf qayb idin ka midoo khayrka dadka ugu yeerta waa in la helaa dhammaantiin khayrka ugu yeera lama dhihin saa darteed waa acmaasha waajibaadka ah laakiin qayb dadka ay ku filan tahay dadkana ayna waajib ku wadahayn masalada waajibka kifaayigaa dib buu qayb kale amsile ka soo celin doonaa laakiin hadda wuxuu ku yidhi tusaale ahaan ka amri macruufin wanaag la is-amro weeye wanahyi lmunkari xumahoo la iska reebo waxay soo gelaysaa cumuumka qowluhu waltakun minkum ummatu yadcuuna ila alkhayri iyo liyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim dacwada iyo diinta fidinteeda iyo dadka waxusheegiisa iyo khayrka la isbaraya iyo xumaha la iska reebaya waajibkaa fulisa oo cilmigii xaqiisa siisaay ummadda in laga helo wey saa darteed masalow ahla dikri markay noqdaan ummaddii fatwaay u baahan tahay waa inay qabtaan waxaa tan soo hoosgelaya lafteeda culumtan fatwada iyo qabaha ummadii qadihiis dintaa lagu kala xukumo marka la yidhaahdo inta qaano oo ku xukunta waa in la helaa haddii wax bartaba laga waayo way wada dambaabi ummaddu haddii qaybi barato qadihii iyo xukunkii u qabatana iyagana dembigii wuu ka dhici ummaddiina dembigii way ka ridayaan sababtoo cid xukunta in la helun baa la rabaye cidda xukumaysa gaar khaas ma ahayn saa darteed fardu caynkana camalkiina waa la rabaa qofkiina waa laga rabaa shaksiga ahaa fardu kifaayahana camalkii iyo hawshii wax qabtaa la rabaa ciday dooniba ha noqotay cidda qabanaysa cid gaara maaha kole waa fadli badan jamhuuru ahlilcilmi iyo dawaahirta nusuustu fardu caynku inuu fadli badan yahay bay tilmaamayaan sababtoo shariicadu furuudul acyaankii salaada iyo soomka iyo tahaaradii iyo sida loogu dadaalay furuud kifaayaadkii nusuusta uguma dadaalin dhowr culimmada kibaaru fuqahay shaaficiya ka mida sida abu isxaaq aisfaraayin iyo labada juwayniyiinta ee isdhalay abulmacaali iyo abu muxamed oo waxay yidhaahdeen yafdulu farda alcayni fardulkifaayaha fadli badan waxay yidhaahdeen iyagu fardu caynka adun baa naftaadii waajib iyo dembi kaga riday ajirna ugu taxsiiliyey laakiin fardu kifaayuhu ummadii oo dhan buu dembi ka riday markana ka manfaca badan bay yidhaahdeene ka fadli badaan lakin waa qowl daciifa tafsiilkiisana fii usuuli fiqi baad ugu tegi doontaa wain yadunna haba maleeyo annahya nahyiga iyo kadalika alamru weeye lam yuairi midaan waxba saamaynaynin amarka iyo macruuf nahy can ilmunkari waa fardu kifaaya xataa haddii aad malaynayso inaan cidi kaa qaadanaynin adigu amarkii iyo nahyigii waajib buu kugu yahay waxay yidhahdeen arrintaas daahirka kitaabka iyo daahirka sunnadaa tusay amaa daahiru qur'aani ilahi wuxuu yihi maa cala arasuuli ila albalaaq fainamaa calayka albalaaqu wa calayna alxisaab adiga gaadhsiin baa lagaa rabaa nabigana gaadhsiin baa laga doonayaa nabiguna wuu adkeeyo balliquu canii walow aaya gaadhsiinu yidhi laakiin dadku inay qaataan shardi lagama dhigin mar labaad waxaa la yidhi qur-aanku wuxuu kaloo tilmaamay xataa haddii aan la qaadanaynin gaadhsiintu waajib inay tahay sawaaءun calayhim aandartahum am lam tundirhum laa yu'minuun iyagu kollaba ku rumayn maayaan haddaad u digti iyo haddaadan u digin laakiin taasi adiga mas-uuliyadda iyo digniinta kaa cafin mayso waxaa kale subxaana wa tacaala uu yidhi qur-aankiisiisana ku sheegay oonu ku ammaanay dad dadaan waxba qaadanaynin digniinta gaadhsiiyey oo maxaad u gaadhsiinaysaan lima taciduuna qowman illaahu muhlikuhum aw mucadibuhum cadaaban shadiida maxay yidhahdeen qaaluu macdiratan ilaa rabbikum annaga waajibkii rabbina saaray baanu gudanaynaa walacallahum yattaquun quluubtooda ma ogina inay waansamaanna waa iska dhici kartaayo annagu waansayn maayaan ma dhici karno taa qaybka ilaahay baa og laakiin annagu asaas waxaa ah waajibkii ilaahayna saaro macdiratan ilaa rabbikum baan gudanaynaa maxay ku noqotay kuwii diideyna waa la halaagay waanjayna aladiina yanhawna cani isuu'i kuwii xumaha ka reebayeyna waa la badbaadiyey waxay ku badbaadeen qolo laleeyahay waxba idinka dhagaysan maayaan inay amar iyo nahyi ku sameeyeen nabiguna casan wuu camimay xadiidkii abi saciido wuxuu yihi man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih falam yastatic fa bilisaani falas biqalbi layga dhagaysan maayo kama dhigin wamaca daalika sida asalka ah sidaa weeye laakiin waxaa dhici karta fii bacdi الzamaani in amar bilmacruuf wanahyi can ilmunkar qofka laga cafiyo nabigana ala slam waa kii yihi idaa ra'ayta shuxan muطaacan wa hawan mutabacan waicjaaba kula dii ra'yin bira'yihi facalayka bikhaasati nafsik wadac canka amra alcaama dadkaa faraha isaga qaadoo taada meel ku xir haddii aad aragto hawe la raacayo iyo xoolo jacayl xuduudi loo gudbayo iyo qof walba tiisowna la qumantoosan waxba yeelaynin adiga taada ka adkow dadkanna isaga dhexbaxo faraha ka qaad waa xilliga ay yidhaahdaan talow hadda ma la gaaray xilliga sidaa lagu sheegaya ama haddaba la joogaayo fa calayka bikhaasati nafsika laakiin waa baabu lcuslati waalkhulati oo kutubtan ibni abidunya iyo khaaabi iyo rasaa'ilka silsilat lghurabaa iyo salmaan alcawda iyo wax badan bay masaladaa kaaga faa'iideyne hadaad baabulgurba iyo ictizaalka iyo cuslada iyo khultadii hato iyagana kuwaa faahfaahintooda fani gaara way u doona laakiin asalku waa inayna cudurdaar ku ahayn layga yeeli maayo intaa kadib axkaamu sharcillaahi sabcun tuqsamu alfardu wاlmanduubu wاlmuxaramu wاraabicu lmakruuhu uma maa ubix wasaadisu lbaطilu wakhtim bisaxiix mualifku taqsiimka axkaamta sharciga ah qowl daciifa buu qaatay cinda ahli اlusuuli iyo masalada tafsiilkeedii wuxuu yihi axkaamu sharcillaahi sharci ilaahay axkaamtiisa sabcun toddoba weeye oo tuqsamu loo qaybiyo ama sabcun toddobaa tuqsamu loo qaybiyaa toddobaa loo qaybiyaa axkaamta sharciga toddobada waxay tahay alfardu farad iyo waajib dheh wاlmanduubu sunno wاlmuxaramu wa xaraama wاraabicu lmakruuhu ka afraadi waa karaahiyo uma ma ubiixa wixii la baneeye mubaax baa ku xiga wasaadisu ka lixaadna albaail weeye wakhtim toddobadii ku gebagabay oo kusoo gunaanad bisaxiixi saxiix kusoo gunaanad toddobada wuxuu yihi waa waa farad iyo manduub muxaram makruuh mubaax saxiix iyo baatil toddobadaa wey sida uu mualifku u dhigay laba dariiqoy culummadu raaci jireen midna ma raacin in la isku wada daro axkaamta laba idi qayboodee alxukmu alwadci waalxukmu takliifi oo saa haddii la yidhahdo toddoba way ka badanoo alruksatu waalcaziimatu iyo in la raaciyo ahayd ariiqadaa culamada qaar baa maray qaarna axkaamta waxay u qaybiyeen laba qayboodoo axkaam takliifiya iyo axkaam wadciya halkaa markaan marayo qaraa'ibta iyo nukadka waxaa ka mid a waxaa la yidhi qofka man ataa i man dakala fii gayri fanihi ataa bilcajaa'ib xaafid xajar ba hadal kaalaho fii fatxi ilbaari abwaab اlxaj buu masale xadiiii uu ka hadlayey marka shuraaxu bukhaari nin kamid oo kirmaani la yidhaahdo baa mas'alo uu xoogay fanu lxadiid soosan aqoon u lahayn buu xoogay intuu dhex galay buu si xun ugu dhiiqday waxaan loo baahnayn oo dadka xoogay waxyari uga bilaaban yahay cilmiga ay garanayaan buu ku bariiqday fanigiisi waxaanayn buu galay markaasuu markuu masaladii ka hadlaybu wuxuu yidhi waman dakala fii gayri fanihi ataa bimili hadihi alcajaa'ib ereygii uu xaafid ibnu xajar yidhi waxaa baxi ka qoray ayib oo aada u wanaagsan ninka la yidhahdo alxaafid axmed shaakir risaaladan kelimatulxaqi buuna qaybo kaga soo qaatay kelimada xakiimada ah ninka wuxuusan aqoonin dhex galaay de waxaan loo baahnayn buu ka dhaqaaqaa sooma ninkaan gari aqoonin haddii furihiisa loo dhiibo waxaan loo baahnayn buu ka dhaqaaqay adduunyadii xiraf baad taqiineen cilmigii aadan aqoonin haddaad dhex gasho waxaan loo baahnayn baad ka dhaqaaqay baabu zaka baan ma kusoo mareegay nukartaa soo sheegay ninkii weligiiba kitaabu zakadan akriyin ee ibnu labuun iyo binta labuun soo maray wuxuu yidhi kutubtii taraajumtaan ka raadiyo tarjamadooda waa waaya ibnu labuun binta labuunna wuxuu yidhi walacalla uktulawal sidaas oo kaleetaa dhacday markii masaladan la marayo nimaan cilmigii wax ka aqoonin ba waxaa ku dhacaysa ninka hadduu saxafi iska noqdo oo culumtii waraaqaha kitaabta anaa taalacan oo carabi aan aqaanaa yidhaahdo musalaxaadan lafdiga lafdigu faa'iideyneynin buu dhex mari macaani dambe erayo loo isticmaalo suuqana in iyadii loo jeeduu moodaa saas darteed wuxuu noqon ninkii la yidhi ninkii la dhihi jiray muxuu ahaa waman raama alculuuma bigayri shaykhin adalla can isiraati almustaqiimi wataltabisu alculuuma calayhi xataa yakuuna adalla min tawba alxakiimi ninka tawba alxakiim xataa waad kasii xumaan culumtii haddii aadan cid ku bixiso lahayn ood adigu anaa waraaqaha akrisanteedaada waxaan loo joogin magadhe axkaam shariicada culimmadu waxay u qaybeen axkaam takliifiya iyo axkaam wadciya innagana hadda waxaan naqaanaa axkaam wadciya oo qawaaniinta loo yaqaano wuxuu yihi qawaaniintan waxaa loo haystaa culimmadeennii hore baab axkaamta sharciga laba u qaybisayo xukum takliifiya wadci bay ka dhigeen kan wadciga waa la ogolyahay marka qawaaniinta axkaamul wadciyadii qaanuuntii dadka dejistaybu wuxuu ku fasiray axkaamul wadciyadii culimmadu ay ka hadlayeen iyo takliifiyadii marka wixii baa isaga dhexyaacayo mar biayridalla can isira wataltabisu lculuumu calayhi baa ku noqotay markaasuu wuxuu fagaalayo u kala istaagay inay culummada muslimiintu weligoodba soo kala dhaxleen in axkaam wadciya jirtoo la ogol yahayo dastuur iyo qaanuun diinta ka baxsan oo ingiriis iyo faransiis iyo sbain laga keenay in la samaysan karo culimmadaaba sheegtay axkaamda wadciya soo tan maaha buu kuleeyahy axkaamta culimmadu waxay u qaybiyaan markaysaa lahin usuuliyiinta laba qaybood qayb takliifiya bimacnaa qofka laga dalbaday inuu sameeyo ama daayo iyo qayb wadciyoo looga jeeda calaamadiya amaaradiya wax lagu kala garto camalkan inuu sidii u dhacay la rabay iyo inuusan u dhicin axkaamta qayb waxaa jirta lays amray iyo wax layska nahiyey qaybta lays amray waajib iyo manduub bay noqotaa qaybta la iska reebayna makruuh iyo xaraam bay noqotaa waxaas lagu shaneeyaa oo la raaciyaa mubaaxa oo isagu laysmana amrin layskamana reebine aqlabiya baabkeed baa calal asaxi loo raaciyey axkaamu takliifiya la yidhahdaa alaxkaamu alwadciyana iyadana waxaa la yidhaahdaa kuwa hadday shan yihiin kuwanina kama yar alsaxiixu waalfaasidu waalruksatu waalcaziimatu wshartu wlmaanicu wsababu oo la israaciyo wey bimacnaa waxay uga jeedaan sharcigu waxaan kuma farin kaamana reebin laakiin astaame iyo calaamaduu sameeyey aad ku garato waxani sida uu yahay iyo xaaladuu ku tilmaamaya waxaa la yidhi waxaan sidaa iyo sidaa haddii laga helo uu asaxay sidaa iyo sidaa haddii lagu arkana wuu buriy camalkaas adiga buri iyo haburi midna laguma dhihin waxaa kaloo la yihi waxa hadduu dhaco waxaasa ka waajiba same iyo ha samaynintuna waa gaar in lagu yidhaahda maalan salaada duhur tukana waa gaar in lagu yidhaahdo salaada qoraxdu hadday dhacda maqrib baa waajib kugu ana waa gaar axkaamul wadciya waxay uga jeedaan astaamaha iyo calaamadaha sharcigu dejiyey axkaamta ka dhalato een amar iyo nahyi midna ahayn waxaa la yidhaha qoraxdu hadday dhacdo salaad baa waajiba laakiin laguma dhihin qoraxdu hadday dhacdo tuko salaada wujuubkeedii laba xaal ay ku timaadaa marka in lagu yidhaahdo salaadaa tuko aqimi salaata liduluuki shams qoraxdu markay zuusho duurka tuko taa way ku waajibtaa in lagu yidhaahdo qoraxdu hadday dhacdo salaadii waa waajibtaan laakiin adiga toos lagu farinna xukunkii waa ka dhacwa laa gartaa camalkaagii inuu asaxay iyo inuusan asixin maxaad ku garan shuruuddii ma laga helay wuu asaxay shuruuddii ma laga waaye ma asixin laa yaqbalu llaahu salaata xaa'idin ilaa bikhimaarin gabadh caqaangaarihi oo tukanaysa ilaa madaxeeda ay dada salaad kama asaxdo madaxeeda dad lama dhihin hadadina lama dhihin laakiin waxay ogtahay od ogtahay waajib salaada inay tukata waa ku waajib say kaaga asaxdaa madaxa inaad dadataa layidhi laa yaqbalu llaahu salaata man axdaa xataa yatawada inaad weysaysata salaad kaa asixi mayso salaaddii inaad weyse qabtaa shardi looga dhigay shardiga haddii la helana wayse kaa asixi haddii la waayana kaa asixi mayso axkaamul wadciyana taasaa looga jeeda waxaa ka mid ah daba ruksada iyo casiimada ruksadu waxaa weeye inaad afurta ma kuu banaan tahay soonkii haddaad safar tahay waad afuri kartaa baa lagu yidhi afurna laguma dhihin ha afurina laguma dhihin laakiin musaafir ninkiia wuu afuri karaa baa layidhi waa ruksa marka saas darteed iyagu halasii kala faahfaahiyo axkaamtu labadaa wey imaa calaamaad shariicadu ay dhigtay oy axkaam ka dhalatay inay tahay iyo amar iyo nahyi toos dadka ay u fartay inay tahay qaybta amarka iyo nahyigu waa shan wa qiila waa lix shan waa shantano alfardu والمندوب والمحرم والرابع المكروه ثم ما أبيح wy qolada mid شhanaad bay ku dareenoo khiلاaف الأولى la yidhaahdo waana muhimka ninka daarisulفiqiga ah ee فiqi darsayaay inuu khiلاaf الأwlى yaqaano waa muhim maxaa la yidhahdaa culimmada mutaqadimiintiihi makruuh iyo khiلاaf الأwlى ma kala qaadaan hal shay waaxid uu yahay mutaakhiriinta kutubtii فiqiga waxaad ku mari wahada khiلاaf الأwlى sidii ficnayd baad khilaaftay sidii ficnayd ma aha sidii waa laga fiican yahay waa karaahiyiya waa laga fiican yahay waa kala laba cinda mutaakhiriin haddaad daarisulfiqi tago kutubtii fiqigeed kugu soo marayso waa makruuh waa khilaaf alawla ay kugu soo marayso marinta khilaaf alawlahan jirnina muxuu ahaa waxaa weeye makruuhaadka wey qayb ka mida ama waa nooc makruuhaadkii ka mida shaygan makruuh weeye marka laleeyahay sharcigaa reebay laakiin taxriim ma aha sharciga reebitaankiisii baa laba wej ku yimaada haddii waxan bikhusuusihi lagaa reebay laakiin uusan nahyigu taxriim ahayn maala nahaa an can shurbi qaa'iman taagniin lagu cabbaa la reebay nabiguna taagniin buu ku cabbay haddaan nidhaana nahyigan waa tansiihi iyo karaahiyo taagniin lagu cabo waa makruuh haddii laakiin aan isaga gaar ahaan nahyi ku soo aroorin laakiin nahyi guud baa jiroon kan gaar u magacaabin nahyigaa guudna waa tanziih ee amar maa waajib maaha ama sharcigu waxbuu amray amra nadbin nadbigii in laga tago manduubaadkii laga tago ama manhiyaadkii tanziiha ahaa ee caamka ahaa ee khusuuska ahayn la sameeyo baa khilaafu lwlaa la yidhahdaa khilaafulawlaa waxaa weeye dhinac sunanka inaad ka tagta rawaatibtii salaada waa manduub ka tegitaankooda waa khilaaf alawlaa waayo ka tegitaankooda khusuuskiisa nahyi kuma soo aroorinay nahyiga macnan laga faa'iidaystay in la sameeyo oo amarku nahya can didihi macnantii bay soo gelay waxyaabaha sharcigu guud ahaan uu u reebay ee cumuumka soo gelaya nahyiga khaas nahyi gaarana aan loo haynin nahyigaana tansiiha laga dhigayna khilaafu alawlaa bay yidhahdaan mutaakhiriintu markay kala qaadayaan laba nooc makruuha ka mid iska dheh kadibna axkaamtii calaamaadka la dhigay waxaa inuu baail yahay shuruud baa la waayey saxiixii shuruudii baa dhammaystiran toddobadan uu tacriifin doonaa oo mid walba si gaara uga hadlayaay wuxuu yidhi falfardu maa fii ficlihi thawaabu kadaa calaa taarikihi اlciqaabu wa minhu mafruudun cala اlkifaayati karaddi tasliimi min aljamaacati falfardu faradkiiya waajibku maakii weeye fii ficlihi samayntiisa athawaabu uu yahay kadaa sidoo kale calaa taarikihi qofka ka tegayna alciqaabu ciqaab ba ahaatay bimacnaa uu mutay weye waa la sawaabin iyo waa la ciqaabi ma dhihi karnee farad waa waxa qofkii sameeyana uu sawaab mudan qofkii ka tagana uu ciqaab mudan ereyga mudan maxaynu ugu daraynaa ciqaab buu mudanayaa laakiin waa laga cafin karaa waa la ciqaabaya inagama jesmin karno oo in la ciqaabaya ma go-aamin karno laakiin muday qof walbana wuxuu muto lama wada mariyo wayacfu can kaiirin baa iska badan sawaabkana qofku sawaabkii uu mutay waa la sawaabin ma dhihi karno wax buriyuu la iman karaa isaga sawaabkiisii wax buriyo la iman karaa oo almanu waladaa buu sadaqadii ku dari karaa haddaba sawaabkan mas'aladanihi waa sawaab loo jeedo mid ka fadli badanka sunnada kuugu iman doona walidaalika asalka shariicadu jinsu lfaraa'id baa ka fadli badan jinsu lmanduubaat iyo sunanka ah waxaana asalo xadiidu lqudsigii uu nabigu calayh salaatu salaam rabbigii ka warinaye uu lahaa wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axabba ilaya mima iftaradtuhu calayh waxaan ku waajibiyey wax ka fadli badan oo addoonkaygu iigu soo dhowaaday ma jiro faraadkaa ugu fadli badan sawaabkaa la helayo shardi baa ku xihan shardiga ku xihan waxaa weeye inuu niyat اlimtihaali wاtaqarubi ilaahay ugu dhowaanaya u sameeyo liqowlihi calayh الsalaatu wasalaam wainamaa likulli imri'in maa nawa qof walba wuxuu niyoodu leeyahay haddaadan cibaadadii faradkeed samaynaysay niyo ajir alab iyo ilaahay ugu dhowaansho aadan ku darin waxba ajir kama helaysid faradka haddaba ajir waxaa lagaga helaa inaad sawaab iyo ajir iyo qurbo uga jeedo ku niyoonayso haddaad ka tagtana ciqaab baad mudanaysaa cudur daar la-aan min hayri cudrinna aad ka tagto wa minhu haddaba faradka waa laba qaybood wa minhu waxaa ka mid a mafruudun ku la waajibiyey cala alkifaayati fardu kifaaya umaa siwaa hadi hadi waaan soo waxaynu soo maray umaa siwaa hada min alaxkaami fardu kifaayatin cala alanaami tanaa ka mid iyadana karaddi tasliimin salaan la radiyoo laga jawaabo min aljamaacati jamaacada qaar ka mid ay ka jawaabaan hadduu qof asalaamu calaykum inuu yidhaahdo hal qofa wacalaykum asalaam yihahdaa ku filan salaamtu waajib bay nagu noqotay inaan ka jawaabno daahirka amarkaa saas waidaa xuyitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha amarkana wujuubba faa'ideeya inaan ka jawaabno waa waajib ama wax mid ka fiican ama iyadii oo kaleeto laakiin hadduu jamaacada la salaamo hal qof oo jawaabay baa ku filan baabkeedana way kugu iman doontaa haddaba acmaashii furuudulkifaayihii qayb baa dadka ku filan mayd baa la keenay in la dhaqu u baahday qayb baa dhaqday innagana dhaqitaannu ku celiyay inteena kale qof walba inta la dabaysdaba istaaga mar inuu dhaqa miyaa maya wax dhaqa waa in la helaa meydkiibaa waxaa la yidhi ha lagu tukado dadkoo dhan inay ku tukadaan miyaa maya in ku tukata in la helo way in la aasaa la dalbaday waa la aasay dadka inta kale maxay qabani ma soo fagayaanoo ma aasayaan maya dadka qayb aasta waa in la helaa fatwaa loo baahday qof yaqaano oo dadkii masaa'ilka u sheego dadkii ay su-aasha weydiiyaan uga jawaaba waa in la helaa qadaa loo baahday qof qadihii qabtay iyo dad ku filan waa in loo helaa dad baa islaayey islaaxu daatilbeynigii dad ku filan oo u quma waa in la helaa intii haddii dad u qumaan inta kale waxba loogama baahna guribaa dab ka kacay in ku filanoo dadkii la damisa waa in la helaa magaalada dhan qof walba inuu yimaado qasab maaha oo haddii hortii la damiyo intuu soo socdaba isaga muxuu damin oo kale ma dab buu shidi si uu damiyo maya furuudulkifaayuhu haddaba waa laba qaybood furuudulkifaayuhu waa laba qaybood qayb haddii dadka qaar sameeyaan in la sameeyo damba aan laaan banaanayn oo masaalix soo noqnoqonaysa male meydkii waa la dhaqay anna waan dhaqay waan ku celin anna waan dhaqay waan ku celin lama ogola ma la dhaqayo ma la ogiye xaqii wuu dhacay waajibkii wax maslaxadoo dambood xaqiijinood keenina ma jirto waa la aasay khalaas way dhammaatay waxyaabaha saas oo kaleetihi haddii ay dad ku filan u qumaanoo la sameeyo dadka inta dambe inay waan samaynaynaa yihaahdaan lama ogola qaybna maslaxadoodu ma dhammaato qaybta inta kale ee samaynaysa niyatulfardi haba niyootee laakiin sunanimu u dhici sida meydkii ha lagu tukadaa la yihi in baa ku tukatay dad badan oo kalea yimid loo kaadiya aan ku tukanna yihaahdeen waa la ogolyahay way ku tukanayaan intii markay dhamaysteen jamaaco cusub oo kalaa timid annaga aan ku tukana noo kadixa waa shafaaco ilaahay looga dalbayo shafaacadanaas kuso celcelinteedu ziyaadatu khayrin weey oo maslaxadeedii waa un la sii gaari sidaas darteed waxaa la yidhi dadkii masaa'ilka diinta ha la kala xukumo dad baa qabtay qadihii weli dad kalaa soo bartay oo yidhi annagana hawshii baan kala qayb qaadanaynaa weli baa maslaxadiisu sii furan tahaybu islaax daatulbeyn baa qaar sameeyeen in lasii wadoo lasii badiyo maslaxad fara weye qaybta masaalixdeedu sii badinta ay kusii tarmayso oo kusii ziyaadaysana sii waditaankeeda waa laogolyahay qaybta ujeedadii laga lahaa dhamaatee sii wadwaditaankeedu dhibba uu keenaya sida dafnigiiyana sii wadwaditaankeeda lama ogola karaddi tasliimi min aljamaacati وسنة مصاب من قد فعله ولم يعاقب امرؤ إن أهمله ومنه مسنون على الكفاية كالبدء بالسلام من جماعته هكذا حلو السنة سننا المصاب كاللغا أبار مريوي من قد فعله قفك السماية هدو إلهي درتي وجهدو نية وناكس اللي بعده ولم يعاقب انت وحلو ذاك واجب والله بدل الله يسأمري كان يا كان يبا نيدي وناكسنين با ثواب لك إله maxayse waajib iyo sunno ku kala duwan yihiin waa inta dambe walam yucaaqab imruun qofna looma ciqaabo in ahmala waadu iska daayo sunankii haddaadan raatibaba tukanin aakhra lagu qabsan maayo oo maxaa u daliila ninkii nebigu u yidhi calayh salaatu wasalaam rasuulka ilaahay uu ka waran buu yidhi haddaan shanta tukado bishana soomo xajkana aado xaraamtana xaraameeyo xalaashana xalaalaysto walam azid calaa daalika shay-an adkhulu janna inta aanan waxba ku darin jannada ma gelayaa markaasuu nebigu ui nacam haa haddaba ninkii jannada hadduu ku galay faraa'idkii uu sameeya muxaramaadka oo iska ilaaliyaay sunanku waa un kabitaan iyo darajaad laisku dheeraadee inta waajibkii waa intaa waajibaadkaa walam yucaaqaba imruun lama caqaabo in ahmalu hadduu iska badaayo sunankii iyo nawaafishii laakiin sunanka aan la isu qabsanaynin waa kuwe waa sunanka cayniga ah wa minhu waxaa ka mida sunnadii masnuunun kula suneeya cala alkifaayati sidii faradkii cayni iyo kifaaya u qeybsani jiray bay sunadiina sunatu cayni iyo sunatu kifaayatin ugu qaybsantaa tusaale kalbadi bilow bisalaami la ysku bilaabo min jamaacatin jamaaco socota inay salaamaan dad hal qof oo salaamaa ku filan sax way ku filan tahay in qulnaa salaantu waa sunno bilowgeedu waayo qadiyadda ay sheegaan ee sunan faraa'id ka fadli badan ay yidhaahdaan runtii masaa'ilkaasi dhowrka masaleay fuqahadu sheegaan musalla maaha dawaahirta nusuustu salaamtu bilowgeedu waajib wey hadaa daahiru nusuusi waidaa xuyiitum haddii laydin salaamo hala yidhaahdo xaqu lmuslimi cala lmuslimi markuu nabigu tirinayay siton waidaa laqiyahu laqiitahu fasallim calayhi bisalaam waa xaquu kugu leeyahay yusallimu sagiiru cala alkabiir waalmaashi cala alraakibi waalwaaxidu cala aljamaacati nabi case markuu intaasoo dhan tirinayo daahirka nusuusta haddii dib loogu noqdo bad-u salaami sunno mehe waa waajib laakiin waa sunno haddaynu niraahno waxaynu leenahay miaalkan waxba laguma dhegi karo oo horey waa kayn culimmadu u yidhaahdeen washanu laa yuctaradu lmiaalu id qad kafa alfardu waalixtimaalu miaalka layskama lalmiyo layskama laalaadiyo layskuma dhego qaacidadan saa haddaan u eegno miaal muu noqon karaa ha haddii la yidhahdo alfardu waalixtimaalu kasoo qaad baa ku filan iyo calaa axadilwujuuhina ku noqon karo haddaynu nihahno salaanta in laysku bilaabo waa sunna qof inuu bilaabaay ku filan haddaan idhaahno aadaanku waa sunna calaa qowlin isna hal qof baa ku filan haddii aynu nidhaahno aqimka salaadu waa sunna hal qof baa ku filan haddaynu nidhaahno qofkii hindhisoode alxamdulilah yidhi yarxamuka allah in la yidhaahdo waa sunna haddaynu nidhaahno hal qof baa ku filan dadka inuu u yidhaahdo ilaa aakhiri waxyaabaha ay tiriyaan laakiin sunan kifaaya min xayu ljumla cinda shaaficiyati salaatu lciid waa sunna haddaan nidhaahno dadka qaar ay gutaan ee ciidi tukadaan inta kale iska sexdaan ku filan marka madaahibta culummadu masaa'ilka ha isu khilaafsanaadaane waxyaabaha jamaacaadka iyo susunku qaar kifaayi ah jira qaybtan kifaa'iga ah calal acyaani bay kifaa'i u tahaye calal cumuumi waa farad waajib wey xataa cinda fuqahaai shaaficiyati ummaddu kuma heshiin karaan salaam bayanaan isku bilaabin waa salaamu calaykum iyo alla isdhihinba kuma heshiin karaan hadday jamaaca iyo qaryo ku heshiisana wajaba qitaaluhu in la dagaalamo dhiigooda la daadi dhiiggii xaaraantahaa sunno looma daadin karin waajib laga tegey wey salaatul ciid waa sunna yihaahdeen wamaca daalika waxay fuqahadu qarireen qaryo iyo dadi kuma heshiin karaan ciidaha baan iska dayno ciid bayaan la tukan aadaankii waa sunno sow lama dhihin laguma heshiin karayeynan aadaamino maxaan aadaan uga baahannahay saacaduna aan qabsana salaada allahu akbar ka bilowno lama ogola maca qawlihim waa sunno ay yidhaahdeen hadday qaryo diido aadaankii iska wada daayaan waxay dhaheen yuqaataluuna calayhi waa lagula dagaalami oo dhiigoodu xalaal weeye lagu laayo dhiiggii muslimkae macsuumka waxaa loo daadiyey sunno waa ka weynaaday gaar ahaan sunanka kifaa'igihi hadday waxyaabaha shacaa'irta islaamka ay yihiin ay ku tacalluqaan ummadda inay oogtoy muuqato waa waajib laakiin maxaysuljumla waa min baabi sunan oo qofka sameeyey ajru naafiruu leeyahay ajrulfariida ma laha saas darteed wa minhum masnuunun baa ka mida cala alkifaayati sunan kifaa'iya baa jira kalbadi bisalaami salaamta oo la bilaabo min jamaacatin jamaaco wada socotay qof inuu u salaamo waana daahirka nusuustaa tilmaamaysa bilowiya dhammaajee jawaabtaba jamaacada qaar ka mida hadday salaamaan inay ku filan tahay kutubta abaabu salaam iyo adaabteeda laga qorayna faahfaahinta waa ka helaysaan halkaasaan caawa ku daynaynaa insha allahu tacaala berri baynu qaybta dambe ee ka dhiman iyo wixii tahaara aan ka gaarna dhammaystiri doonaa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk